In badan oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha magaalada Kismaayo waxa ay bartaan maadooyinka caafimaadka si loo horumariyo adeegyada caafimaadka ee bulshadu ay u baahan yihiin. Marka laga yimaado jaamacadaha kala duwan ee ardaydu wax ka bartaan, waxaa jira macadka tababarka caafimaadka Jubbaland oo isna ardayda daneeya barashada caafimaadka siiyo koorsooyin iyo tababaro ay ku xoojinayaan xirfadahooda caafimaad. Macadku waxa uu dhawaan tababar caafimaad siiyay in ka badan 20 arday oo macaahida iyo jaamacadaha magaalada Kismaayo ka barta maadooyinka caafimaadka. Qaar ka mid ah ardayda ay u suurta gashay in ay tababarkaasi oo muddo bil ku dhow socday ay ka faa'iidaystaan ayaa inooga warbixiyay ahmiyadda ay bulshada u leedahay in la helo xirfadlayaal caafimaad oo leh aqoon ku filan.
marka waxaan rajaynayaa koorsooyin kale inay inaan heli doono marka bulshada waxaan ugu baaqayaa reer Kismaayo inay ka faa'iidaystaan koorsooyinka magaalada ee midda cadka uu bixinayo macadka Jubbaland Medical Training College waa macad inta badan qaabilsan train siiyo ardada jaamacadaha macadyada ee waxaan koorsa hadda aan ka qaadanayo macadka ay tahay HMIS HMIS oo la soo gaabiyey Health Management Information System oo ah kuwaasi habka loo aruurin lahaa xogaha caafimaadka hadday noqoto heer gobol hadday noqoto heer degmo hadday noqoto heer qaranba waxaan soo bartay training HMIS oo ay tahay health management system oo sida dhaatada loo xareeyo ama dhaatooyinka caafimaadka loo xareeyo ayaan soo baranay waxaan soo qaadanay training aad u qurux badan waxaan soo helnay weliba sidoo kaleeto practical oo m c ajada inaan tagnay practical aan soo qaadanay training wuxuu ahaa aad u qurux badan rajeynayna inaan trainingkaas meesha aan ka qaadanay inaan ficilkiisa aan soo muujino bulshadana aan wax uga sii faa'iidaysano waxaan rajeynayaa intaas ka badan treenina ahna inayna siin doonaan jubbaland training medical college dhanka kale guddoomiyaha macadka tababarada jubbaland doctor cabdinaasir macalin xasan ayaa sharaxaad ka bixiyey shaqooyinka la xiriira horumarinta caafimaadka ee uu macadku qabto waxa uuna sheegay in macadku dhowaan uu bilaabi doono tababaro sare loogu qaadayo aqoonta xirfadaha caafimaadka ee bulshada muhiimka u ah jubbaland medical training college wuxuu ka mid yahay macaahid ugu waaweyn oo magaalada kismaayo ku yaallo oo bixiyo barnaamijyada caafimaadka gaar ahaan wax loo yaqaano nutritionka cilmiga nafaqada sidoo kale wax loo yaqaano kalkaaliyanimada ama qualified nursiga sidoo kale wuxuu bixiyaa qaybta umulisada midwiveryga iyo qayb shaybaarka oo lab technicianka ah marka laga tago dibloomooyinka waaweyn oo labada sano ah macadka uu bixiyo sidoo kale macadka wuxuu bixiyaa tababaro ka kooban qaabka xogta caafimaadka loo kaydiyo oo loo ilaaliyo sidoo kaleeto macadka tababara hore u bixiyaa jiraan sida nutritionka oo malnutritionka ama ilmaha nafaqadarrada ee hayso hooyada dhallaanka m c h ka ama wax loo yaqaano obestriga sidoo kaleete macadka waxaa qorshaysan maalmaha soo socdo inuu bilaabo tababarada oo soconayo isbuuca ama labada isbuuc soconayo kuwaas oo isugu jiri doono dadka ka shaqeeya awtiida ama saalada waxyaabaha muhiimka loogu baahan yahay sida sterilizationka ama nadaafadda ama waxyaabaha guud shuruucda loogu baahan yahay sidoo kaleeto macadka tababarada uu soo wada waxaa ka mid ah qeybaha nutritionka hor hadda ka horna hor uga baxay iyo qeybta daawada oo loo yaqaan farmacologiga waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in laga faa'iidaysto tababarada soo socdo macadkani ayaa ardayda barata caafimaadka ka caawiya inay helaan tababaro iyo koorsooyin dheeraad ah oo ay ka kororsadaan aqoon la xiriirta caafimaadka